fatahaadaha webiga uu soo fatahay ee deegaano badan oo ku seesan uu dhibaatadii u geystay aadkay u fara badan yihiin marka aad bay u dhibaato badan tahay maxaa yeelay waxaa dadkii shacabka ahaa ee deegaanadaas deganaa iba afgooye iyo toolooyin ku hareereysan webiga balcad iyo hareeraheeda iyo webiya tuulooyin ku teegsan mahadaay jowhar intaba waxa weeyaan barakac xoogban baa ka dhacay taasna waxaay dhibaato ku tahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dadkaas shacabka ah oo maanta dhibaatada lasoo gudboonaatay waxay u baahan yihiin maxaanku idhaahdaa gargaar runtiina dadka shacabka ku nool deegaanadaasna aada bay u fara badan yihiin waana deegaano aan isdhihi karo meelaha ugu dhaqaalaha badan ee dalku ka soo gala ayuu ahaa haddana maanta dadkii waa ka ceroobeen oo xoolihii ay haysteen iyo deegaanadoodii biyihii ayaa maaragtay kusoo fatahay si fara badan bay kala kulmeen shacabkiina maanta wax u hiilaya ayay waayeen dowlad iyo shacabba way ka aamuseen arrintaasna aad bay dhibaato u tahay maxaa yeelay waa dad soomaaliyeed waa dad xuquuq ku leh dalka waxayna u baahan yihiin in gurmad loo sameeyo oo shacabku u istaago oo dowladdu u istaagto inkastoo aada moodid dadku inay meelaha qaarkood ay daneeyaan meelaha qaarkoodna aan la danayn taasna waa dhibaato dadka deegaanadaas ku noolna runtii dad u baahan awal ma ahayn oo dad ku nool bay ahaayeen barwaaqo ku nool oo beerahooda fasha haddase laakiin waxaa ka daba yimid noloshii dhibaato waxaa ku ah biyihii oo kusoo fatahay deegaanadooda iyo beerahooda iyo meelahay wax kasoo saari jireen deegaanadiina maanta way kasoo kala kaceen waxay meel cidla ayay taagan yihiin waxay u baahan yihiin hooy waxay u baahan yihiin cunno waxay u baahan yihin daawo waxay u baahan yihin biyo intaba hadda maanta gacantooda kuma haystaan waana dhibaato inteeda la eg adeer
waa tahay tuulooyin iyo deegaano ugu daran marka tusaale loo soo qaato degmada afgooye waxaa la sheegayaa tuulooyinka hoostagoo dhan in biyuhu ay ku fataheen xitaa dadkii wixii ay beeranayeen xitaa aya biyuhu ay ka qaadeen marka taasi ina iyana ka waran
waa jirtaa afgooye waa meesha ugu culus iyo deegaanada ku dhow ee tuulooyinka ah ee beeraha maaragtay ku teedsan webiga dhibaato weyn baa haysato oo haddaba xataa muuqaalo aada u xoog badan baa laga soo saaray waana arkaysaa dadka inay ku rifaadsan yihiin meelihii ay maaragtay ay beeran jireen oo inta maalmood hadda ay arrintaas socoteena way fara badan tahay dadkiina looma maaragtay istaagin marka waxaan leeyahay shacbow ummadan badbaadi u baahan tahay awalba waxay ku tiirsanaayeen wax ay gacantooda soo saarato iyo dhulkooda ay ka soo saartaan baahi badan ma tirsanaynin haddase maanta baahi baa timid oo dhulkoodii waxaa kasoo raacdeeyey biyihii webiga oo aada usoo buux dhaafiyey dee weligoodna ma la arkin tanoo kale marka waxaa soomaaliyeed arrintaas waa in loo istaagaa ururada dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn kuwa samafalka ah intaba inay u istaagaan baa loo baahan yahay maxaa yeelay dadkaas dad baahidooda inta badan u badnaa inay maaragtay wax dawarsadaan ama maaragtay ay dhaqaalo raadiyaan ama hay-ado ay raadsadaan ma ahin dad dhulkooda soo saarta ayay ahaayeen marka dadkaas waa in loo gurmadaa gurmad fiican la siiyaa oo lagu dadaalaa oo loo istaagaa shacbiga soomaaliya dareenkoodiina awal wuxuu ahaa dareen aada u xoog badan inkastoo hadda ay timid cuduradan coronaska iyo maaragtay maxaanku idhahdaa iyo dhaqaalo xumo inkastoo iyadoo dhaqaalo xumo ay jirta ayaa haddana dadka loo gurmadan jiray meelo badan oo gurmad looga sameeyey baa jiro baladweyneha jirtay gobolada bari baa jiray oo roobab nahigaan ah ku da-ay oo dhibaato badan ay ka qabsatay tanna hadda tii oo kale waayo marka waxaa loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed ay u istaagaan dowladdana ay u istaagto arrintaasna aan loo kala harin baan aan rajeynaya adeer
waa tahay dad baa weli go-doonsan oo u baahan in la gacan qabto bal maxaad ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed dadka muxsiniinta ah ganacsatada maxaana kaga aadan u gargaaridda dadkaasi fatahaadaha ay saameeyeen wallaahi dadka go-doonsan waa jiraan oo dad baa maaragtay dhibaato haysata oo xataa bahallihii oo xamaaradada ahayd oo masaskii iyo maaragtay wixii ba webiga ku jiray oo yaxaasyo xataa qaar baa dad cunay baa maqlay marka arrintaasna dee dhibaato waay hadda hadday badbidihii kasoo gudbeen macluul bay dadka u baktinayeen iyo kaneecadii iyo maxaan ku irahdaa iyo nafaqa darro marka dadkan muslimiinta ah oo soomaaliyeed iyo culamaa udiinka iyo waxgaradka iyo dawladda iyo inta maaragtay samaha jecel arrintaas in loo istaaga ayaan rabaa maxaa yeelay dadka soomaaliyeed waa dad isu maciina waa dad isu gargaara waa dad jecel walaalahooda anigu ma qaba fikir ah ummaddaas inay awal baahi oo loo bin jiray raashin ayaga unbaa wax bixin jiray dad beerahooda ku filan bay ahaayeen maantase laakiin dhibka waxaa waye uu saameeyey webigii baa saameeyey marka waxaan leeyahay dadka in loo gargaaro oo culamaa udiinka ay istaagaan oo masaajida laga istaago oo maaragtay meelaha goobaha waxbarashada laga istaago oo idaacaduhu ay ka istaagaan arrintan yaa loo loo arkin dhulkaas dhul barwaaqo u ahaan jira waa sax laakiin hadda maanta barwaaqadii waxaa ciishay oo dhibaato ku ah wadigan difaacay oo biyahoodii xaddaaf uu sameeyey oo meelo ayna gaarin jirin ay gaareen marka limid aynan gaarin bay gaareen maanta marka dadki way ka soo carareen xoolahoodii bay kasoo tageen guryahoodii kasoo tageen maantana dhashii iyo caruurtii iyo waayeeladii iyo wixii oo dhan baa meel cilla taagan marka arrintaasiti waxaa leeyahay ummadda soomaaliyeed waa wax looga bartay arrintaas ha u istaagaan baan leeyahay oo ha loo damqado dadkaas walaalaha ah maxaa yeele haddii taas la wadiyo dhibaato weyn baa dhacayso ummadda soomaaliyed awalba waa isu gargaari jireen dad isu naxariistay ahayd waxyaabaha ay ku soo moodeen soddonkaas sano waxay ahayd gargaarkaas ummadda ay isku fiidin jireen ani marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed dhaqaalana kuma yara damqashana kuma yara islaamnimona kuma yara ummaddaas in loo gargaara ayaan leeyahay ummadda soomaaliya ugu baaqayaa anigu xataa naftayda waxaan u istaagayaa meel kasto oo maaragtay laga qaban qabina diyaar baan u ahay haddii ay diyaar loo yahay insha allah waana waana ku dhaqaaqaya hadduu alla idmo marka ummadda soomaaliyeed inaan loo kala harin baan rabaa culamaa diinka siiba dad oo culamaa waayaan waa dad diintii maaragta ku tafanunay waa dad maaragta samaha jecel waxgaradka sidoo kale dadka aqoon-yahanada dadka wax bahda waxbarashada dadkaasoo dhan baa damdasho lahaa aniga waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha u istaagaan dadka walaalahooda oo dhibaataysan oo maanta wax yacni dhibaato ku ah biyahaas ay yihiin biyaha maanta wax maaragtay nafci ah kala saarayo deegaanadii bay ka soo saareen marka waxaan leeyahay ummadda ha u gargaareen hana loo istaago sida ugu dhaqsiyaha badanna dawladdana wax ka qabataa arrintaas